barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska africa iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan barteena internetka ee v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa axaada lix iyo labaatanka bisha agost sanadka laba kun sideed iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan idinkala socodsiinaya nuur xasan nuur bukhaari iyo anigoo ah caashe ibraahim aadan
qodobada aad maqli doontaan waxaa ka mid ah barnaamijkii hibada iyo hal abuurka oo toddobaadkan ku saabsan dhallinyaro hirgeliyey suuq online ah oo ay dadku ka adeegtaan
fikraddu markay bilowga ahayd waxaan ku bilownay afariyo soddon doolar aniga iyo nimada aan saxaabtan ahay cabdiqani iyo xamse afariyo soddonkaa doolar waxaanu ka ururinay aninkoo jaamacadda dhiganna lacagtii naloo siiyey inaan ku nusaaceyno ayaan ka ururinay markaasaan websitii ugu horeyna ku bilownay kadib markay fikraddii aragnay si wanaagsan u soconayso
kaalimihii heesahana kama marna barnaamijka
sidoo kale wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha ayaad maqli doontaan balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka
senator john mccain ayaa lagu xusuusanayaa geesinimadiisa wadaninimadiisa iyo adeegii uu dalkiisa u qabtay mccain ayaa sabtidii shalay ku geeriyooday da'da koob iyo siddeetan jirka kadib markii uu ku dhacay kansarka maskaxda madaxweyne donald trump ayaa boggiisa twitterka ku qoray in uu u tacsideynayo qoyska senator john mccain waxa uu yidhi qalbigeenna iyo ducooyinkeenna ayaa idinla jira aqalka cad ayaa kala bar hoos loo dhigay calanka si loo sharfo mccain madaxweyne ku-xigeenka maraykanka mike bens ayaa bartiisa twitterka ku qoray karen iyo aniga waxaan u ducaynaynaa senator john mccain sindi iyo qoyskooda ilaahay ha barakeeyo dhammaan wakhtigan adag madaxweynihii hore dalkan maraykanka barack obama iyo michelle obama ayaa soo saaray warqad tacsi ah oo ay u dirayaan xaaskii mccain sindi iyo qoyskooda ugu yaraan hal ruux ayaa ku dhintay tobneeye kalena dhaawacyo ayaa soo gaaray kadib dhulgariir cabirkiisu dhammaa lix dhibic eber uu axaddii maanta ku dhiftay galbeedka dalka iiraan dhulgariirka ayaa xooggiisa ka dhacay gobolka karmanshaah balse waxa uu saameeyey magaalooyinka dhexxadka iiraan ay la wadaagto ciraaq warbaahinta ciraaq ayaa ku warantay in dhulgariirka aad looga dareemay magaalada baqhdaad ee caasimadda ciraaq oo saddex boqol oo kilomitir u jirta xuduudda iiraan
duhuraaxada wanaagsan dhegaystayaal mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan haatana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii hibada iyo hal abuurka oo uu toddobaadkan magaalada boorama ee gobolka awdal noogu soo diyaariyey wariyaha v o a haashim sheekh cumar good
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka hibada iyo halabuurka ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo maalin walba oo xad ah aad ka dhegaysataan hadahan oo kale barnaamijka dhallinyarada maanta maantana wuxuu idinkaga imanayaa barnaamijkeennu magaalada boorama barnaamijkeenna maanta waxaynu ku soo qaadan doonnaa suuq cusub oo la yidhaahdo muraadso dot com oo online ah nidaam cusub oo lagu kala iibsado alaabaha elektaroniga iyo waxyaabo kale oo kala duwan suuqaas oo uu furay siciid maxamed jaamac kana furay magaalada boorama iyo gobollo kale oo ka mida somalilan siciid maxamed jaamac wuxuu maanta martii noogu yahay barnaamijkeennan waxaan ka waraysananaa bal ugu horeyn goorta uu hindisay fikirkan suuqa online-ka iyo inuu sharaxaad inaga siiyo habka uu u shaqeeyo
magacaygu waa siciid maxamed jaamac marka hore waxaan u mahad celinayaa v o a waraysiga inaga qaadayso haddaan ku bilaabo marka hore saan u bilownay fikradda muraso com muraso dot com waxay nagu soo dhacday fikraddaas annagoo arday jaamacadeed ah welibana sanadkii labaad ee jaamacaddan ugu jirna saddex arday baan ahayn isu kalaasa waxaan doonay fikrad inaanu sameyno waxaanu ku shaqaysanno saanula socona welibana dalkeenu shaqadu way iska yartahay unemploymentka shaqla-aantuna way iska badan tahay marka waxaan ihi waxaad ku shaqaysataan inta jaamacadda dhigataan la kaalaya saddexdoona i t baan ahayn oo waxaan dhigan jirnay fieldkan i t-ga ama cilmiga combyuterka aan dhigan jirnay marka maalin maalmaha ka mid ah ayaan waxaa naga soo horbaxay article ku qoran magazine oo u k web design la dhaho ayaa waxay ku sheegeen in electronicska onlineka lagu iibiyo uu ka yahay boqolkiiba dhowr iyo afartan wax onlineka lagu iibiyo maalintaasi fikraddaas nagu dhacday nagu soo dhacday waxaasu ihi kolley iminka somalilan kama jirto nidaam online ah marka electronicskana aqoon dheeraada ayaan leenahay waayo i t baan nahay bal maad fikraddaad bilowdaan isku dadaan inaad online ku iibisaan marka fikradda bilowgeeda say ku bilaabanta saasay ahayd
bal siciid markaa dadkiina dhegaysanaya marka suuqaadan aad u tilmaamayso ama aynu u sharaxayno habka uu shaqeeyo waa sidee
horta habba waa isagu habka caadiga onlineka wax lagu kala iibsada la yaqaano oo electronicska ayaan ku iibina onlineka ah oo qofku intuu ka soo dalbado ayaa meesha lagu keenaya kawalas la yaqaana oo in badan buu soo jiray laakiin shaygan kusoo kordhina odhan karno waa hal abuur u gaara somalilan waa nidaamka ah xafiisya oo qofku intuu imaado xafiiska onlineka haddaanu garanayn intuu xafiiska imaado oo loogu dalbaya bartaas oo xafiiska ku qaadanaya alaabtii ka qaadanayo waa adeeg cusub oo soo dhoweynaya habkii onlineka caalamka laga isticmaalayay u soo dhoweynaya bulshada reer somalilan onlineka hore u aqoon u soo dhoweynaya
markuu qofku xafiiskiina idinku yimaado alaabihii halkuu ka arkaya nooca uu doonayo siduu u dooran karaa amase u xulanaya bal kuwaasi markaad iyaga laftooda tilmaan naga siiso maxaad odhan lahayd
qofku markuu xafiiska yimaado xafiiska horta waxuu qaabilayaa inamo it oo aqoonu leh kombyuutarada iyo nidaamka electroniska aqoonu leh wuxuu ka arkayaa shaashad weyn oo taalla xafiiska dhex taalla oo websiteki maraso dot com uu ka dhex muuqdo ayaa macmiilku wuxuu ka dhex dooranaya itemkuu doonaya ama shayguu doonayo ayuu ka dhex dooranaya hadduu yahay laptop ama mobil ama kamarad wuxuu doonaya bartaa ka dhex dooranaya qofka inanka bartaa jooga ayaa u sharaxaya waxa featureska ama wuxuu qabanayo itemkaasu oo u sheegaya markuu macmiil ku qanco dalabkii ayuu ka dhiibanaya onlineka oo magaciisii loogu qoraya oo inanka bartaa jooga ama sales personka bartaa jooga ayaa ka caawinaya oo online formkii uga buuxinaya muddo haddii itemkii uu dhow yahayna wuxuu sugayaa wakhti yar toban mirir si looga soo qaado storka hadduu wakhtigu itemkuna fog yahay uu gobol kala yaallo wuxuu sugayaa ilaa laba saacadood ama maalin kolba intuu itemku soo ku imanayo marka kaas waa nidaamka waxa weeye onlineka ah ee aan kusoo kordhinay nidaamka onlineka lisla yaqaanay waa habkan offlineka ee fududaynta ah ee dadkii loogu fududaynayo oo dadkii iyagoo aan aqoonta onlineka lahayn aanay iyagu meeshaan ku qadayn shirkadaha sameeya waxyaabahan elektroniga ee immiga aad iibisaan waa shirkado waaweyn oo laga leeyahay wadamada shisheeya maqaar aad xidhiir la leedihiin ayaa jira oo alaabta aad online uga dalbataan oo markaa iyagu keena xafiisyadiinna
haa horta iminka tusaaloo kale iminka waxaan kusoo kordhinay adeegyadaanu qabanno adeega dalabaadka dibadda adeeg la dhaho ama muraadso global wuxuu u sahlayaa macmiilku item kastoo dibadda yaalla ama maraykan yaalla ama yaala imaaraadka dubay yaalla ama yaala china yaalla inuu ka dalbado maraso dot com marka maraso dot com waxay u sahlaysaa inuu uga dalabto websiteka uga dalabto sida websada caamil shirkada waaweyn sida amazon dot com ebay calibaaba kuwa la dhaho inuu uga dalabto oo isagoo halkiisa joogo xafiiskii uu ka dalbaday loogu keenayo oo maalinta dambe wakhtigii qaadato toddoba cisho ugu badnaan laakiin averageka isku celis waxay qaataa afar cisho saddex cisho ayay qaataa oo xafiiska ka qaadanayo marka waa adeeg cusubna kusoo kordhinay oo qofkii isagu aanu khasab ku ahayn inuu account u samaysto qof dibadda jooga la hadlo dhaho alaabii soo iibi ama alaabii soo dir isagoo magaaladiisa jooga isagoo tuuladiisa jooga isagoo xafiiskiisa jooga maraso dotcom ayuu imanaya dalab buu dalbanaya dalabaadka dibadda ah waa loo dalbayaa meesha joogaa lagu keenaya markaa iminka muddo intee leeg ayaad jirtaan dadka macaamiisha idinla ahina siduu u soo kordhaya bas leedaha
iminka waxaanu jirnaa iminka muddo fikraddu waxay bilaabantay inta markii labada kun iyo shan iyo tobanka ayay bilaabantay laakiin caadi adugu shaqada waxaanu bilownay labadii kun iyo toddobiyo tobankii bishii saddexaad shaqada aanu bilownay waxaan xafiiskii koowaad markaas ayaanu furnay marka adugu imika waxaan jirnaa muddo adugu laba sano iyo dheeraad ayaan waxbaan jirnaa maasha allah iminka maalinba adugu xafiisyadu way sii kordhayaan macaamiisha way soo kordhaysaa markii ugu horreysay xafiis keliya ayaan ku lahayn hargeysa iminka hargeysa waxaan ku leenahay ilaa saddex xafiis baanu ku leenahay burco waxaanu ku leenahay isaga qayb weyn oo central aan ku leenahay showroom oo gobollada bariga somalilan oo dhan kafeeya bowra ama laftigeeda imika waxaan ku leenahay laba qaybood baanu ku leenahay marka maasha allah macaamiisheedu imika si wanaagsan bay u socotaa dadku way la soo qabsanayaan teknolojiyadda dadku waxay jiraan badanka teknolojiyadda dadku ma fahmayaan soomaalidana waxna waxba ma akhrido laakiin dadka bulshada waxay dada inay aad teknolojiyada la qabsadaan sidii saadna markiiba loola qabsaday haddana waxay dada online keenay si wanaagsan imika la soo qabsanayaan
maxaad is leedihiin mustaqbalka aad ku kordhisaan oo suuqiinan imiga elektroniga un ku eg inaad maxay ku soo biirisaan ood ku soo kordhisaan baad rabtaan
iminka waxaanu kusoo kordhinay sanadkan gudihiisa waxaan kusoo kordhinay adeegyo cusub baan kusoo kordhinay sida adeega qofka alaabtiisa loo iibinayo oo intuu yimaado meesha alaabtiisa dhigayo oo loo iibinayo aanu khasab ku noqonayn inuu alaabti hadduu hadduu naco inuu iska tuuro ama qof iska siiyo oo loo iibinayo lacagtii kala soo noqonayo badh inuu wix aydanku doonayo in isku bedel adeega isku bedelka waa shirkadda keliya qaban ka qabata adeega somalilan iyo soomaaliya aanu nahay haddaad haystid mobil ama laptop ama kamarad aad doonaysa inaad wax kale ku bedelatid oo lagugu bedelayo oo noqonayn inaad itemkaaga iibsid ama kii hore ku yaala mid kala iibsatid inaanu isku bedel adeeg isku bedel la dhaho aanu ku qabanayno oo waa adeeg cusub aan somalilan somalia laga qaban adeega dalabaadka dibadda oo imika aanu kusoo kordhinay inta sanadkan gudihiisa adeegyadaasoo dhan imika waxa laga yaabaa mustaqbalka dhow inaan kusoo kordhino adeeg qofku inuu isagu isagoo gurigiisa jooga itemku doonaya inuu iibiyo inuu isagu soo gashado websiteka maraso com oo nambarkiisa kusoo qorto oo dadka ay ka arkaan ay la soo hadlaan ay bartaa ku kala iibsadaan isagoo aan cidna u tegin xafiisna tegin aan mainland tegin adeegyadaas o dhan waxay noo saamixi doonaa insha alla inaan gaadhno yoolkayga ama hadafkayga ah oo ah inaan noqonno shirkadda teknolojiyadda ku beesgaraysan ee ugu weyn geeska africa sicid waxaad sheegtay in xafiisya aad ku leedihiin burco boorame hargeysa intee dhallinyaro ayaad u samayseen shaqo abuur markaa shirkaddiinnan online-ka wax ku iibinaysa ee muraadso dotcom
waxaa dhallinyaro waxaa nala shaqaysa ilaa labaataniyo ah ee imika ka shaqaysa xafiidyadaas oo dhan burco hargeysa iyo booramaba inta bermanentka ah ka weeye adugu markasta nala joogta inta iyagu nala shaqeeya barttimeka internshipka iyaguna intaa koru dhaafaan ayaa laga yaabaa ka adugu ilaa labaatan dhalinyaro imika ayaan aanu ku nahay intaana maalinka bil kastana way sii kordhaan
wax gacanqabada amase caawimaa amase fikira dad kale aad ka hesheen oo idinka caawiyey fikraddan markaad aasaasiyseen ma jirtaa fikraddu markay bilowga ahayd waxaan ku bilownay afar iyo soddon doolar aniga iyo nimadan asxaabtan hay cabdiqani iyo xamse afar iyo soddon doolar baan ku bilownay afar iyo soddonkaa doolar waxaanu ka ururinay inkoo jaamacadda dhiganna lacagtii naloo siiyey inaan ku nusaaceyno ayaanu ka ururinay markaasaan websitii ugu horreyn ku bilownay kadib markii fikraddii aragnay si wanagsan u soconayso ayaa ka amaahanay faamiliga ayaa shan boqoloo doolarna amaahiyey shantii boqoloo doolar baan ku bilownay markii dambe markaan xoogaa adugu jirnay ilaa afar bilood meelaha aanu jirnay ayaa waxaanu ka qayb galnay tartan la idhaaho innovate venturies oo laga qabto somalilan laba jeer lagu qabtay sanadkii hore sanadkan markaan mid la qaban doono ayaa waxaan u galnay kaalintii koowaad baan u galnay labadii kun iyo lix iyo tobankii marka innovate venturies ayaa waxayna siisay maalgashi shan kunoo doolarah marka wixii ka dambeeyey intaa shantaa kunoo doolar iyo caawimaadii iyo caawimintii dhinaca aqoonta business ahaan iyo xidhiirhkeena nagu xidheen shirkadaha kale ee aada noo caawisay marka innovate ventures waxaan oran karnaa waa meesha keliya ee marka ka baxsan faamiliga iyo inay na caawisay markii aan fikradna bilaabaynay welibana waxay aada noogu caawisay dhinaca aqoonta business aheed ama aqoonta ganacsiga waayo saddexdeedba waxaan ahayn at baan ahayn oo combyutarka iyo teknolojiyaddu ma noqon lahayn laakiin sida loo suuq geeyo businesska ama ganacsiga sida loo xisaabiyo sida loo maamulo wax aqoona maaan lahayn waxaa aad nooga caawiyey hay-adda innovate ventures ayaa aad nooga caawisay waxaasoo shaqaa
siciid waxaa jira dhallinyar fara badan oo waxbaratay jaamacadaha ka qalinjabisay markay qalinjabiyeenna aan wax shaqaa helin iska fadhiya dhallinyarada noocaasi inay shaqo abuuran karaan seed ugu tilmaami kartaa saadan oo kale adoo aad u abuuratay barnaamijkan muraadso dot com ee suuqa online-ka wax lagu kala iibsanayo iyagana si aad ula talin lahayd inay shaqo abuuran karaan oo aanay xafiis iyo dowladuna aanay shaqo ka sugin
haa horta waa su-aal aada u wanaagsan n badankana waa shay aan arko badan dhaliyarta ku dhex arko weliba ardada jaamacadda ka qalin jebisa n horta marba stage baa jiray lasoo mari jiray stage dadku waxay ahaayeen n beerele iyo xoolodhaqatay ahaayeen stage dadku markii dambe waxay u shaqayn jireen warshado iyo xafiisyo bay u shaqayn jireen iyo shirkado waaweyn iminka waxaan u arkaa stageka inuu soo xidhmay oo sidii stagekii ahaa ama marxaladdii ahayd beeralayda iyo xoolodhaqatada u soo xidhmay marxaladan loo shaqaynayo xafiisyada iyo dowladda loo shaqaynayo iyo warshadaha loo shaqaynayo shirkadaha weyn inuu soo xidhmay baan u arkaa tobanka sana markaan u eegno shantii sana ugu dambeeyey waayo jaamacadii waxay soo saarayaan kumanaan arday bay soo saarayaan shirkadaha waaweyn ee dowladdiina ma qaban karto waxaa soo ardaya waxaa soo shaqooyina ma abuuri karaan oo kuwii hore ayaa shaqooyinkii ku jira kuwii sanadihii hore sii baxayba iyagu weli bilaa camala marka waxay dadkii way isdul saarsaaran yihiin marka horta stagekii xafiisyada loo shaqayn shirkadaha waaweyn loo shaqayn jiray iyo dowladaha waxaan arkaa marxaladaas in laga soo gudbiyey iminka waxaa lagu jiraa marxaladda labada kun labadii kun iyo wixii ka dambeeyey marxaladda waxaa lagu jiraa information age ama innovation age ama casrigii halabuurka iminka haddaan u fiirsanno shanta tobanka nina caalamka ugu taajirsan ilaa shan nin ama toddoba nin gaadhay waxaa ka waxay hantidooda waxay ka heleen hal abuur ay business iyagu sameeyeen welibana ku beesgaraysan teknolojiyadda iyo ganacsiyadan yaryare entrepreneurship iyo halabuurka ku beesgaraysan ninka mahakaalinta koowaad ku jira oo dhaho jeff bezos ama ninka amazon iska leh website buu bilaabay isagoo ganacsiga online-ka oo e-commerce ayuu bilaabay isagoo wuxuu ahaa laftigiisu shaqayntu iskaga tegay ka shaqayn jiray ayuu fikraddaa bilaabay maantana ninka caalam ku taajisan calibaaba waanu garanaynaa facebook ninka waanu garanaynaa ka waxaad bartaa markaad u fiidsatid waxbaad arkaysa waxaad arkaysaa in marxaladdii laga shaqayn jiray xafiisyada iyo dowladda inuu noqonayo marxalad laga soo gudbayo taa waxaa la mida marxaladdii qofku inuu dhoofo uu soo shaqaysto taa laftigeed waxaad moodaa ina marxalad ay soo xidhmayso waxaa laga yaabaa labaatan sano shan iyo toban sano ka hor inay marxalad shaqinaysay iminka laftigeeda taas waxaad moodaysaa inay soo xidhmayso dhaqaalihii dalka ayaa koru soo kacaya oo dadkii lacagay soo dirayeen wax badan farqi way samayn mayso laakiin labaatan sano ka hor farqi bay samaynaysa lacagaha boqolka doolar laga soo diro ingiriiska iyo maraykanka laga soo diro farqi way samaynaysa iminka dhaqaali dadka korbuu kacay wax farqiya samayn maayo marka iminka waxaan u arkaa anugu shakhsiyan saciid ahaan inuu stage marxalad soo xidhantay oo qofku hadduu soo macal ka shaqeeya uu helo macal iyo quuti daruurigiisa yoomigiisa mooyaane aan wax dhaafsanayn ka helayn laakiin imanka casriga lagu jiro waa casriga hal abuurka waddanka somalilan iyo geeska afrika iyo afrika baadaan u fiirsanaba waa waddan curdina oo fursado aad u badan baa ka bannaan haddaad wax kale aad garan weyd fikrad ka jirta dalalka horumareeda soo qaaday sidood ku ablaageysid dalka way dhaantaa inaad iska fadhidodoo shaqo aad raadisatid aan marba xafiis fadhii lahayn talabaad shaqooyinka xafiisyada dowladdu maskaxaada sidii ugu badnayd kama faa'idaynayso shaqo yaro kooban baa lagu dhiibaya waad ka shaqaynaysaa marka aqoontaadii kartidaadii maskaxaadii sidii ugu wanaagsaneed uguma faa'iidaynaysid marka adugu waxaan u arkaa casrigan in laga baxay casrigii xafiisyada iyo shaqooyinka laga baxay ee casrigii hal abuurka iyo innovationka lagu jiro dhallinyarta intaasaan kula tali lahaa saciid maxamed jaamac oo ah madaxa suuqa online-ka ee layidhaahdo muraadsa dot com oo aan ku wareysanaynay barnaamijkeenna hibada iyo hal abuurka ayuu kaasi ahaa oo aan ka wareysanaynay suuqa casriga ee ay hindiseen ee la yidhaahdo muraadsa dot com oo ah suuq imiga aad macaamil loola leeyahay ayna ka sameeyeen gudaha waddanka somalilan barnaamijkeennana inoogu marti ahaa tan iyo kulantideenna dambe waa anigoo ah haashim sheekh cumar good oo idinka soo gudbinayay barnaamijka hibada iyo hal abuurka magaalada boorama waxaanan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelya
waa hagaag dhegeystayaal haashim sheekh cumar good ayaa barnaamijkaasi hibada iyo hal abuurka inala socodsiinayey haatanna ku soo dhowaada xubinta ciyaaraha waxaa soo jeedinaya maxamuud masacde
kulanti waxaanu wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha idaacadda duhurnimo horyaalka waddanka ingiriiska habeenkii xalay ah kooxda kubadda cagta ee liverpool ayaa hal gool iyo waxba waxa ay kaga badisay kooxda brighton of albion ciyaaryahan maxamed saalax ayaa goolkaasi u dhaliyey kooxda kubadda cagta ee liverpool waxaana haatan kooxdu horyaalka waddankaasi ay ku hogaaminaysaa laba dhibcood oo saddexdii kulan ee horyaalka dalkaasi oo ay ciyaartay kooxdu saddexdoodiiba waa ay badisay kooxda kubadda cagta ee manchester city oo iyadu labadii kulan ee hore soo badisay islamarkaasina liverpool ay sanadkan ku wada xafiiltamayaan horyaalka dalkaasi guushiisa ayaa waxa ay kooxda kubadda cagta ee wolfis la gashay hal gool iyo hal gool oo labadaasi kooxood min hal dhibic ay kala qaateen manchester city ayaa iska khasaarisay fursadday haddaba hogaanka kula qaban lahayd kooxda kubadda cagta liverpool taasise ma aanay dhicin kooxda kubadda cagta ee manchester city ayaa gulanka ay la yeelatay kooxda wolfis waxaa dhacday in rigoore ay kooxdu dareentay in ay heli lahayd laakiinse dhexdhexdiyaha ciyaarta ayaa sheegay in aanu rigoorahaasi jirin balse bahda ka faalloota ciyaaraha iyo weliba wariyaasha iyo kuwa ciyaaraha falanqeeya ee ciyaarta ka faalloonayay markay socotay ayaa waxa ay sheegeen in rigooradaasi ay ahayd mid cad marka la eegay kaamirooyinka garoonka hayay oo markaasi ku soo celceliyey si kastoo ay noqotaba fursadaasi soo martay kooxda kubadda cagta ee manchester city arbitru maanu dhigin halkaana laba dhibcood ayay ku weysay kooxda kubadda cagta ee a f c banmouth ayaa kulan adag la ciyaartay kooxda everton waxa ay labadan kooxood ku kala tageen laba gool iyo laba gool mar kasta waxaa hogaanka qabanaysa kooxda kubadda cagta ee everton waa la bareejeynayey mar kastana waa lasoo bareejiyey sidaasina ciyaarta min hal dhibic ayay labadan kooxood ku kala qaateen kooxda kubadda cagta everton ayaa qaybtii hore waxaa calaamada guduudan loo taagay ciyaaryahanka ay dhowaantan soo iibsatay haatanna ay ku dhaarato oo isagu kooxda oo uu saddex kulan u ciyaaray oo keliya saddex goolna lahaa ciyaaryahankan ayaa calaamada guduudan loo taagay waxaana kooxdiisu ay qaybtii dambe ee ciyaarta la timid gool ciyaaryahantii wilkood ayaa dhaliyey laakiin kooxda kubadda cagta ee f c banmouth ayaa laga saaray ciyaaryahan smith oo isna calaamada guduudan loo taagay taasi ayay ka faa'iidaysatay kooxda everton oo gool ayay keensatay ciyaaryahan michael kin ayaa keenay walow ciyaaryahankaasi uu markii dambe dhaawacmay oo garoonka laga bixiyey kooxda kubadda cagta f c benmouth ayaa iyaduna waxa ay keensatay min laba gool oo deg deg ah oo ay u dhexaysay afar daqiiqadood ciyaaryahan jashkin iyo weliba eke ayaa goolashaasi u kala dhaliyeen sidaasina waa lasoo bareejiyey kooxda kubadda cagta ee everton arsenaal ayaa guusheedii ugu horreysay ee horyaalka waddanka ingiriiska hanatay kadib markii ay saddex gool iyo hal kaga badisay kooxda kubadda cagta ee westham united waxaa ciyaartan oo ka dhacday gegida itixaad stadium ay qaybtii hore ee ciyaarta gool la timid kooxda kubadda cagta ee westham ciyaaryahan antanavij ayaa u dhaliyay goolka monreal ayaa bareejiyey hal iyo hal ayaa lagu kala nastay kooxda kubadda cagta ee westham ayaa gool otareeta iska dhelisay ciyaaryahan ciisa diob ayaana goolkaasi dhaliyey qaybtii dambe ee isla ciyaarta deeqadihii ugu dambeeyey ayaa ciyaaryahan dani welberg oo gadaal ka soo galay uu goolkii saddexaad u saxiixay kooxda kubadda cagta ee arsenal harsfield townna waxay bareeja ku celisay cardiff sire lester city ayaa iyaduna waxa ay ka badisay kooxda southampton oo guriga southampton ayaa lagu ciyaarayay waxaana kooxda southampton loo taagay ciyaaryahankooda hoybeg calaamada guduudan kadib markii laba jaala uu qaatay mid uu qaybtii hore qaatay mid uu qaybtii dambe qaatay ciyaaryahan betran oo isagu gool u keenay kooxda southampton ayaa laga daba keeno oo gry iyo maguire ayaa goolasha u kala dhaliyeen kooxda kubadda cagta elester city ciyaaryahan maguire ayaa dhaliyey sagaashankii daqiiqo goolka guusha ciyaaryahankaasi oo weli kooxda kubadda cagta ee manchester united ay doondoonayso dhinaca waddanka talyaaniga kooxda kubadda cagta yuventus ayaa laziya laba gool iyo waxba kaga badisay goolashaasi ciyaaryahan mazunkic ayaa mid kamid a dhaliyey ciyaaryahan christiano ronaldo kulankiisi labaad uu u ciyaaray kooxda yuventus wax goola ma aanu dhalin weli waa ku salilayahay sidaasi kooxda kubadda cagta ee yuventus labadii kulan ee horyaalka waddankaasi labadoodiba waa ay badisay oo lix dhibcood ayay haatan horyaalka waddankaasi wadajir kula hogaaminaysaa kooxda kubadda cagta ee napoli oo iyadu saddex gool iyo laba kaga badisay kooxda ac milan walow kooxda ac milan ay labada gool la hormartay haddana saddex gool ayaa dusha loo saaray oo sidaasi saddex dhibcood ayaa lagaga qaatay kooxda kubadda cagta ee milan waddanka sbain kooxda deportivo alaves eber iyo eber ayay real batis la gashay atletico madridna hal gool iyo waxbaa rayo valacano ayay ku qabatay hay halka kooxda rayo vallodid ay iyaduna bareejo ku celin gaartay kooxda barcelona oo kooxda barcelona ayaa gool keensatay ciyaaryahan dambele ayaa goolka u saxiixay walow labada kooxood min gool laga diiday goolashaasi oo ofseed lagu tilmaamay kadib markii laga daawaday muuqaalka baahiyaha ciyaarta lagu maamulo si markaasi laga gudbo in kooxi uu gool qalad ahay ka dhasho degstyaal inteeni ciyaaruhu waa naga tatray kulan dambe waa masxadoedla sidaa iyo nabadgelyo
maxamuud masacade iyo xubinta cayaaraha intaas haddaanu ku dhaafno haatanna codka fanaanka fu'aad cumar cabdi heesta halkudhageedu yahay hablaha iyagu waa xariir
gob weeyaan xididka iyo xigabkaba dhowrato xasarad weligoodi ka tarin xor weeyaan lagu baxsado xilkooda mabaylashaa gob weeyaan xididka iyo xigabkaba dhowrato xasarad weligoodi ka talin xor weeyaan lagu baxsado xilkooda mabaylashaa intishaar u haydatiyo xumaha way necbi sharafka way xeeriyaan xarago waa lagu yaqaan xuduudaha dhaqanka iyo xeerkay weligood ayaan dhulkii weeyaan maqlaha intishaar u haydatiyo xumaha way necbi sharafka way xeeriyaan xarago waa lagu yaqaan xuduudaha dhaqanka iyo xeerkay weligood hayaan xulkii weeyaan naflaha xalaal baa lagu korsho dhulma lagu abaabiyo xalaal baa lagu korsho lagu habo hablahayagu iyagu hablahayagu waa xariir hablahayagu waa xariir halal baa lagu korjo urma lagu abaabiyo halalba lagu korjo urma lagu abaabiyo rishwaba lagu habo hablahayagu iyagu hablahayagu waa xariir hablahayagu waa xariir
heesta hablaha iyagu waa xariir iyo codka fanaanka fu'aad cumar ayaan kusoo gabagabeynaynaa idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinayey cashe ibraahim aadan iyo anigoo ah nuur xasan nuur dhinaca farsamada iyo soo saaristana bashiir abiikir ayaa inoo joogay tan iyo kulan dambe sidaa iyo nabadgelyo
quruxda xidiga cirku xabsade nuurkii dayaxa ilaa xiribaha la baxay fadkale xoodaan iyo bugaca laxanshaad shaqo quruxda xidiga cirku xabsade nuurkii dayaxa ilaa xiribaha la baxay fadkale xoodaam iyo bugaca daxashaa shaqo neeca waxaad antaynaysaa xagga bari kaga timo hubbiga la wadagtayo caalul aadhan iyo farax adduunyadu ku xasishaa xaqiiqi lagu masanaa malawawa xuural cayn neeca waxaad antaynaysaa xagga bari kaga timo hubbiga la wadagtayo caalul aadhan iyo farax niyadu ku xasisha xaqiiqdii lagu masalaa malawa